barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa maalin axada toddobiyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay hal abuure da'yar oo dhallinyarada gabayo uga wacyigelinaya cudurka covid
fayrus baa ka dilaacay dunidoo dhanba fiigay dhex fadhiistay dushooda dabcan wuu fuqi waayey fayskiyo wejiduubka haddaad diidma fogayso qufac feero ku duul ah u diyaarruqo foormaad dhegalkan kaga foftid kaalmihii qhasiidooyinka ramadaanka ayaan barnaamijkeenna ka marnayn
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka koongareska maraykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay fureen baaritaan ku saabsan go-aanka uu madaxweyne donald trump shaqada uga eriyey kormeerihii guud ee waaxda arrimaha dibadda steve linig laba mudane oo dimuqraadi ah ayaa sheegay inay ogaadeen in master linig uu baaritaan ku hayay xokeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo oo uu shakhsiyan u haystay gaboodfal dhanka xafiiska ah mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu sii kordhiyey dagaalkiisa ka dhanka ah cid walba oo baaritaan ku samaysa maamulkiisa madaxweyne trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu xilka ka qaadayo korjoogaha guud ee waaxda arrimaha dibadda steve linig wuxuu arintaasi ku sheegay warqad uu u diray guddoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi madaxda sare ee dimuqraadiga ayaase su-aal ka keenay wakhtiga lagu soo beegay iyo ujeedada ka dambaysa xilkaxayuubinta steve linig hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in buufinta ay dalalka qaar wadooyinka suuqyada iyo xaafadaha ku buufinayaan dawada jeermiska lagula dagaalamo aysan waxba ka tarayn yareynta coronavirus balse ayba keeni karto khatar dhinaca caafimaadka ah bayaan sabtidii kasoo baxay w h o ayaa lagu sheegay in aysan ku talinayn in kiimikada la buufiyo lagula tacaalo cudurka sababtoo ah bay tiri suntan jeermiska disho ee la buufiyo oo aanan awoodin in ay barabixiso wasaqda dhulka iyo meelaha burbursan waxay w h o sheegtay in aysan weli hubin in wadooyinkii iyo meelaha sagxadda ah uusan ku qarsoomin cudursidaha sidaas daraaddeed ay buufintu khatar u keeni karto aadanaha waxay kaloo ka digtay in ay halis caafimaad oo aada u weyn ay ku keeni karto buufin lagu sameeyo shakhsiyaad si kasta oo ay ahaato ama xanuun walba oo uu qabo dhagaystayaal warka caalamka waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa dhallinyarada hal abuurka leh oo doorkooda ka ciyaaraya wacyigelinta xanuunka coronavirus iyagoona adeegsanaya suugaantooda barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ugu ah cabdulaahi yuusuf siciid oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana tix suugaaneed oo uu kaga hadlay hal abuurka ku wacyigeliya dadka ku dhaqan magaalada boosaaso waxaana ka wareysanay doorka wacyigelinta dhallinyarada hal abuurka leh ee xanuunka coronavirus iyo weliba hal abuuradiisa kale
waan dhowahay aad baa umahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha badan ee aada igu soo dhaweyseen muxuu ahayn mar labaad iyo mar saddexaadna waa ku dhowahay waana kaaga mahadcelinayaa hal abuurku horta waa noocyo badan yahay aada buu ijaadad badan yahay suugaantuna qeybo badan ayay leedahay markii aan is ogaaday inaan hal abuuro ahay oo wax cunin karo ilaa iyo bilowgii yaraanteedii markii aan labayo toban jirsaday waxaan isku arkay inaan waxyaalo badan samayn karo haddana markaas ma jirin xaalad aan waxyaalahaas kusoo bandhigo maadaama aan iska hanin dhallinyara oo aada u dayar laakiin waxaa jirtay in wakhtiga dhallinyarada iga waaweyn oo mataqaanay muxuu ahaayeene anig kor iga sii waaweyn ay xiliyada qaarkood iga faa'iidaysan jireen oo macnaha waxyaalaha qaar ay dhihi jireen waxyaalahaas u baahannahay madadaalada oo kaleeto waxyaalaha jaceylka oo kaleeto markii iyagu barahooda gaarka inay wax soo dhigaan rabaan marka waa sidaas dhalinyarada markaa ma u qaban jidhay inaad haddii ay rabaan oo kale gabayo jacayl ah ama ruwaayado inaad dhalinyarada u samaysid
haa waa jireen mataqaanayey dhalinyaro badatay baa mataqaanay ii iman jidhay oo waxyaalo badan isweydaasan jirnay madda kaleeto labuurkan uga faa'iidan jiray in badan dhalinyarada waxyaabaha ugu badan ay kugu imaan jireen ma jacaylbaa mise waa wax kale
inta badan dhalinyaradu waxay iska jecel yihiin waxyaalaha jacaylkaaba iska jecel yihiin inta badan intooda ugu badan waxay weydiin jireen geeraarada jaceylka iyo maansooyinka jaceylka ah sidee u samayn jirtay marka waxaan u samayn jiray qaabo kala duwan baa u samayn jiray mar ama gabay ahaan ama maanso ahaan sida oo kaleeto markii aad gabar ammaanayso oo kaleeto ka masayro muuqaaga qurux waad ku mare taaye taaye ka masayro muuqaaga intaasoo kaleeto waxay samaynaysaa macno weyn bay u samaynaysaa quruxdii gabadha bay sheegaysaa muuqeediina inay macnaha laga masayray oo kaleeto bay mas'alaysaa intaas markii aan oo kaleeto u diro oo kaleeto alkumid lagu daray burdaha aloosidka baa xadweyn yegleel baa badi qabsaday dhammaan waafiyaha bilbile oo kaleeto intaas hadduu u diro qoftii uu mataqaana markaas sheekada iyo shoorka kula jiray wuu u dirayaa ama bartiisa gaarkaaba soo dhigayaa isagoo adeegsanaya sawiradiisa oo kaleeto muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada hal abuurka leh ayaa waday wacyigelinada corona viruska iyagoo gabayo iyo suugaan ka sameynaya bal doorka dhalinyarada hal abuurka leh ee wacyigelinta xanuunkaasi maxaa ka mid ah waxyaabaha dadka ku wacyigelisaan xanuunka coronavirusku waxa weeye horta xanuun aada mataqaanay ah wax ilaahay keenay oo dabiiciya waana xanuun mataqaanay dadka dembiga lagaga jaraayo adduun korkiisa waxaa ognahay in dunuub kala duwan lagu galo saas darteed dhalinyaradu markasta waxaan anagu taagana inaan bulshada ka wacyigelino maadaama uu yahay xanuun ku faafaya taabashada mataqaanay fadhiga in laysla fadhiisto oo kaleeto ku faafaya muxuu ahaayeene neeftii ku faafaya markaas waxaan go-aansanay inaan mataqaanay dee dhallinyaradoo dhan doorkooda iyagoo qaadanaya qof kasta hal abuurka docda uu ka leeyahay isagoo oo qaadanaya waxa uu bulshada kaga wacyigelinayaa in uu mataqaanay u soo tabiyo waxyaalihii uu madkaas ay iyagu kaga hortegi lahayeen marka intaana tixda u gelin tixda magaceedu horta waa firis baa la yidhaahdaa waxaynu ku bilaabanaysaa sidatan tixdu waxay ku soconaysaa laba xaraf bay ku soconaysaa maadaama ay mataqaanay uu xanuunku yahay xanuun aafe ah hal abuurkayga meeheerkii ugu sarreysay baan u adeegsaday waxay leedahay fayris baa ka dilaacay dunidoo dhanba feegay dhex fadhiistay dushooda dabcan wuu fuqi waayey fayskiyo wejiduubka haddaad diidma fogayso qufac feero ku duul ah u diyaar noqo foormaad dhegalkan kaga foftid maryam faaruji duunka malaayiin fursad duuge qofka doonay fuduusha dibad aayo u foofa falkadiisa diyaarsay kafantiisana doonay cidna diin kuma fiirsho dadka haysta furqaanka duulka caabuda fayruunka ama duulka fura caag ah caabudoo ku dulfoogan isagaa dhahay foodhi oo faquuq cid ku doonin fadlan taas iska diiday feejignaanta dadaalka dermadaada fadhiiso cidna ha u furin doodo falanqaynta duxsheeko kafinduubdubaaqaaga farahaaga dhaqoo duubo ka fogow mitir duulka fayriskiyo ka danayso caqligii dan guud fiirsha duluc wuu fahmayaaye fikirkii dun saliim ah farsamaa nolol dooran dadka wuu fadhayaaye ha ka daalin wax fiican fiiro dheerna ku dayro danta goortay dani goortay ku fiigto duco baan laga faanin rabbi baa dar fadhaaya dhibta fooqa dul saaran akhrinteed ku dulfaydo rabbi baa faraj door ah ku fogeyn saburdayran farid baan ku duraaye fa'da deelka la guudha fasir baan ku duugaaye fidmo bay ka digaysaaye dadka bay wacyi faws ah ku faraysa dul yeesha intaas bay tixdu mataqaanay ka hadlaysaa waxayna mataqaanay dadka faraysaa inay mataqaanay faraha dhaqdaan ka feejignoodaan haddii ay baalaha faska face mask oo kaleeto wejiga lagu duwanaya iska saaraan inuu qofku macnaha uu dagalkan ama adduunkas kaga baxayo oo dee formaad ka noqonayo uu gabagabeynayo noloshiisii marka intaas bay tixdaas horta ka hadlaysaa dadkana wacyigelin bay iyaduna laftigeeda u tahay marka waa kaas
adiga maxaa kugu kalifay inaad gabaygaasi tiriso
horta dadka mataqaanay waxaa jirta xanuunku waa xanuun aafa ah maasadanna waxay u kalifay inaan sameeyo waxay ahayd dadka oo mataqaanay de maalmaha marba mar kasii dambaysa ay isu soo tarayso inay u geeriyoonayaan xanuunkan karonaha ah saas darteed waxaan go-aansaday inaan maansadaas doorkay kaga qaato si ay mataqaanay bal wuxuun laba qof shan qof ama in ka badan in ay ku qaataan wacyo iyo tusaale ahaan sidee uga faa'iidaysaa marka dadka saaxiibada aya oo kale iyo dadka kale ee wacyigelintan aada doonayso inaad sii marsiisid waxaa jirta barayaasha aan ku isticmaalo facebooka whatsappka in aan mataqaana inta badan aan soo dhigo iyagoo duuban ama oo kaleeto muuqaal ahaan ama u duuban ama mataqaanay u qoran mataqaanay caag boosti ahaan ha qoraal caadiya boostiya inaan soo dhigo kadibna aan la wadaago mataqaanay bulshada qeybta inta halka igaga xiran intaasina iyaga ayaa usii shargaraya dad kale marka dhalinyarada gabaygaas ah kaga hadlaysid coronaviruska oo kale wacyigelinta ah markaad barahaaga facebook iyo whatsappka aad ku dirto codad iyo qoraallo maxaa lagu soo falceliyaa dhalinyaradu maxay ku yidhaahdaan inta badan dadka soomaalidu waa dad iska mataqaanay dhiirigelin badan oo mataqaanay weli kalama kulmin mataqaanay cid waxyaalo kaleeto laakiin inta badan intooda ugu badan waxay ii soo diraan dhiirigelino mataqaanay inaan soo badiyo oo kaleeto oo aan inta badan kusoo celceliyo oo aan soo dhigo oo aan inta badan lasoo wadaago wacyigelintana aan halkaa kasii wado cabdulaahi intaad ku guda jidhay hal abuurkaaga maxaa isu oran ka dhaca caqabadihii kugu adkaa ee aada soo madhay intaad hal abuurkaaga aada soo bandhigaysa
intaan hal abuurka soo bandhigayay caqabadihii ugu waaweynaa horta waxaa ka mid ahaa bulshadu waxaa iska jidha bulshada inta badan soomaalidu waxaa jirta marirkii ugu horeysay aan soo galayay bahda la abuurayaasha kamid noqonayay oo aan soo bandhigayay waxyaalaha suugaanta qoraalka ah inta ugu badan suugaanta qoraalka markaa soo bandhigayay dadku waxaa moodaa inaysan markaas ila aysan jaan qaadin oo ila socon inkastoo suugaantuna badneed oo dheereed maxyaalaha soo dhigayso soomaaliduna aysan ahayn dad wax akhris oo inta badan aan wax akhriyin kadib caqabadaas horta ahayd caqabada ugu weyneed oo iga qabsatay markii dambeetana waa fahmayo waxaan samayn jiray waa kookoobi jiray iyagoo kookooban baa soo dhigi jiray boosiyo badan ah oo kookooban marna waaba soo duubi jiray si ay uga faa'idaystaan ama waa dhegeysi ahaan baan usoo dhigi jiray marka waxaa jiri jidhay in xafladaha iskuullada inta badan ha waa lagu casuumi jiray oo muxuu ahayenay iskuullada oo kaleeto jaamacadaha markaas aan uga faaidin jiray dhalinyarada mataqaana markaas ama qalinjibinaysa oo kaleeto iyo mataqaana markii la qabanayo hadeer xaflad oo kaleeto sida xafladaha ciidda oo kaleeto hadeer nagu soo foodle iyo xafladihii ka horeeya oo kaleeto intaasba waxaa jirtay in layga yaro layga mataqaanay aan ahlabuurkayga aan ka jeedinayay waa tahay gabagabada barnaamijka hibada iyo halabuurka ayaa soo gaarnay waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a cabdulaahi waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro badan ayaa jira oo xilligan ku nool gudaha dalka gaar ahaan magaalada boosaaso wacyigelinta dhalinyarada maxaa ka mid ah gabayadaada kale ama halaabuurkaaga kale oo gabay ah ama sugaan ah oo aadna la wadaagi ka dhaa walow ay badan yihiin oo ay jiraan waxyaalo badan oo aan mataqaanay dhalinyarada kaga hadlay oo mataqaanay ah wacyigelin dhalinyarada inta badan ah haddana waxaa jirta maasada tan oo mataqaanay aan kaga hadlayay marxaladda weliba waxaa jirta inta badan waxaa jirta dhalinyaradu waxay waxay yihiin inta ugu badan waxawey waa dad aan waxba gacanta ku haysan haddana maasadatan waxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa qof bay ka hadlaysaa qofkaasu mid wax haysta maaha waa qof mataqaanaha dhalinyaro ah nolosha mataqaanay ay caqabado badan soo hor istaageen marka rajooyin badan uu lahaa ay ka lumeen waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan mar baan cidlo door bidaa ilmada dhabankay da-dana mar baan sacab dulmarshaa mar baan ehel daaddah iyo farxadda ka damii noqdaa murugta dareewalshaa mar baan u dabeec falaa danaysiga ruuxu ku falan qofkii u danqaabi jiray mar baan mar baan u dalluun galaa cadow faqrigii darnaa maskiin iyo diir noqdaa geed aan lagu daahi karin intaan dariishadda ka dayo mar baan daawado noqdaa qayrkay waxay daalacdaan mar baan dugsi aadi karin duruuf ihaleesho iyo durbaan ducfi dheer galaa mar baan dayacaad maraa dareen dhinte aan dhahaa mar uun dib u soo hagaag mar baan istabiib dhahaa misana daqarkaan heshiis saxiixyo wada duuganaa mar baan diricnimo dhisaa ha yeeshee doqonta jaan ayaa xaska dabin dhigtoo dushaas baan kala socdaa mar baan geesh danani badan intaan hadgandheen u diro diwaankuna aanan qorin waxaan darojay lahaa mar baan isdanay dhahaa xiskaa doo soo jabsadaa mar baan xubbi daba socdaa daryeel aanaan ku helin mar baan dhayi daal galaa wanaag iyo dabacsanaan qof aan daahirin aqoon dahriga cishqibaa furfura dabeecad samaysxumayd kal aan jir dubaaxin jirin ayaa damqashada naflaha daqiiqad ka noogi karin mar baan dadka dhool tusaa qanaaco anoon degnayn mar baan dibnahana cunaa anoon dembi gelin waqay mar baan dulmi hor ordaa anoon cidno daay oo dhan dagaal igu soo wadwadin dabuubta mar baan tirshaa anoon anoon u danlayn cid kale jacaylka mar baan darsaa anoon dookhaba ka sayn mar baan midibada dumaa anoon qurux daa'imayn mar baan darisaa xanuun anoon doolar haysan baan digtoorada wada maraa mar baan hanka diiriyaa asaagay daba socdaa markaas bay igu duraan ableyda wax dooxdo iyo hub aan darmadayda ool haddaan dundumo u baxo daqiiqad ma joogayee durbabe ciiddaan dul aal haddaan daalkiyo rafaad dushaydaan uu ka dego haddana naxariista degan durbaba kuma sii nigniye docdaas baan uga baxaa ayaamaha deeqda badan dhammaan farxad kama ahee maxaan ka cabbaa durduro hadday ii diidan tahay anoo digadii ka tegin intaan doorkan ka tago anoon doonayn innaba maxaan murugdaynsadaa aniga damacii iga lumow damiirkii iga tagow damiinka ma ahi nafteed duruuf ikadeedayey duntii bahal iga cunaay haantii iga daadataay haantii iga daadataay damaaq igu beertayey dubaaq igu sii dhigtaay xanuun dacar ii hodaay diyaan qarax igu ridaay nacab degalkay dhigtaay nacab degalkay dhigtaay dembi dabin igu meerisaay dayac igu sii habtaay haddaan nafsab diin la tahay dadaal hadda ii dadaal dadaal ani ii dadaal aniga ii diirno xoorajada iga soo duntaay mar uun dib u soo hagaag gebigaas wuxuu ka hadlayaa maasadaas waxay ka hadlaysaa qof mataqaanay waxyaalaha dhibta intaas dhib aan soo sheegnay ay haysato oo weliba qof dhalinyaro ah bay ka hadlaysaa oo tilmaamaysaa gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilaa iyo intee jeceshaa inaad ka gaadho hal abuurkaaga sugaaneed ilaa iyo intii aanuu lahay waxaan jeclahay inaan hal abuurka ka gaaro meelo fiican weliba dee hal abuurku wuxuu ku imanayaa inaad mar walba bulshada waxusoo gudbiso hadba dhacdadii taagan aad wax kaga hadasho ilaa iyo intii aanu lahay oo dhacdooyin badanna ay soo marayaan in aan kusii jiro aan wax badan mataqaana ka dirso dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa in ay marka horeeto dalkooda aaminaan xanuunkan mataqaanay masiibada ah ilaahay adduunka keenay in ay iy dhammaantoodna ka wacyigeliyaan dadka iyo bulshada iyaguna ay feejignaan muujiyaan aad ba adiga mudan guud ahaan khiyaaray intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa martigu ahaa maanta cabdulaahi yuusuf saciid oo ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana wacyigelinta xanuunka coronavirus doorkooda hal abuurnimo ka ciyaaray wacyigelinta dadka anigoo waxaan yuusuf maxamuud yuusuf oo halkan barnaamijka idinkala socodsiinayay waxaan joogaa magaalada boosaaso inta barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imanaysa washington
barnaamijyaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa soo jeedinaya nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir horyaalka kubadda cagta dalka jarmalka ee bundesliga ayaa sabtidii shalay si rasmi ah dib loo furay kadib laba bilood oo uu hakad ugu jiray cudurka safmareenka ah ee covid-19 dhammaan lixda kulan ee sabtidii shalay dhacay ayay kooxuhu ku dheeleen garoon ka maran taageerayaasha waxaa la tijaabiyey xumadda ciyaartoyda tababarayaashii iyo kaalkaaliyayaashoodaba ayaa ku qasbanaa in ay maaskaro afka ku duubaan kubadda lagu ciyaarayay ayaa lagu nadiifiyey dawooyinka jeermiska dila ciyaartoyda ayaa loo diiday in ay isla dabaaldegaan marka ay gool dhalinayaan sidoo kalena gacanqaadka ayaa mamnuuc ahaa inkastoo taageerayaasha laga ooday albaabada garoomada haddana waxaa telefishinada shalay ka daawaday horyaalka jarmalka dad lagu qiyaasay hal bilyan oo qof oo dunida daafaheeda ka daawaday ciyaartii ugu xiisaha badnayd ayaa shalay galab magaalada dortmund ku dhex martay labada koox ee dariska ah ee buruushiya dortmund iyo shaalka o for waxaana ciyaartaasi afri eber ay guusha ku raacday kooxda buruushiya dortmund goolka koowaad ayaa waxaa daha furay weeraryahanka da'da yar ee dalka norway ciyaaryahan holland kadib markii uu goolka ku hubsaday kubad uu ka helay torgan hazard qaybtii labaad ee ciyaarta in yar kadibna waxaa laba gool ku diray ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee u dhashay dalka bortuqiiska rafael guarero goolka afraad waxaa ku faryareystay ciyaaryahanka u dhashay dalka belgium hazard guushaasi waxay dortmund siisay fursad ah in ay hal dhibic oo keliya u soo jirsato hogaamiyeyaasha horyaalka ee bayer munik oo axadda maanta ah la dheeli doonta kooxda union berlin waxaa iyana guul keentay kooxda buruushiya monchen galadbakh oo saddex iyo hal ku nustay kooxda entakti frankfort monchen galadbakh wakhti badan kuma aysan qaadan inay iska boobsiiso frankfort waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada alasane balea iyo marcus turam hadda saddex dhibic oo keliya ayay u soo jirsatay kaalinta koowaad waxaana ay fadhidaa booska saddexaad ee horyaalka waxa ay rajo ka qabtaa buruushiya monchen galadbakh inay horyaalka jarmalka qaado markeedii ugu horreysay tan iyo sannadkii kunsagaaboqotodobaiyotoddobaatankii kooxda frankfort oo hadda khasaartay afar kulan oo xidhiidh ah ayaa u dhacdhacday kaalinta saddex iyo tobanaad waxaana ay leedahay siddeed iyo labaatan dhibcood haddii ay galaadbaaq iyo dortmund ay wada badiyeen waxaa la hakiyey oo barbardhac keentay kooxda arbi lebsig oo ka mid ah kooxaha u hanqaltaagayay inay horyaalka ku guulaystaan ciyaarteedii sabtidii waxa ay hal iyo hal la dhaafi weyda kooxda freeburg weliba waxa ay goolka barbaraha keentay aakhirka ciyaarta waxaana u dhaliyey kabtankooda yuusuf bolsen ciyaarihii kale ee dhacay heerta berliin saddex iyo eber ayay ku garaacday kooxda hoffenham wolfsburg ayaa laba iyo hal uga badisay kooxda augsburg halka fortuna dusseldorf ay barbaro eber iyo ebera la gashay kooxda peterborg galabta waxaa is arkaya kooxaha f c calon iyo mens halka ay caawa fiidkii bayer munik marti u noqon doonto kooxda f c union berlin dhinaca kale horeynta waxaa hogaaminaysa bayer munik oo leh shan iyo konta dhibcood waxaa ku soo xogta dortmund oo leh afar iyo konta dhibic kaalinta saddexaad waxaa ku jirta burushia monchen galadbakh oo leh laba iyo konton dhibcood halka libsig oo ku jirta kaalinta afraad ay leedahay koob iyo konton dhibcood waxaa safka hoose ku jira kooxaha bederborn werde bremen iyo dusseldorf dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aan intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha uu nala socodsiinayey nuur bukhaari haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada qasiidadan allabariga ah oo uu ku luuqaynayo fanaanka reer jabuuti cabdiraxmaan sheekh tantaawi اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا axado saamado ilaahw adiga keliga awood leh ma jiro axad kula wadaaga awood iyo qalada eebog aqoomay talyaar baane aqoon iyo xeelad ma lihine adiguna ilaali eebog اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا ibtiile iyo aafa cudurba adduunkii wada asiibtee insaankaagii badnaa iyo ishii raxmaddaada nagu eg addoomay talyaarbaane aqoon iyo xeelad ma lihine adiguna ilaali eebog اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم قدير امين وفرع عذركم امين ابونا الضرير امين اللهم قدير امين وفرع عذركم امين ابونا الضرير امين
waa farsamadii iyo soo saaristii casijoog studio
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا
qasiidadaasi ayaa ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddeenay duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhanka farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا ibtiile iyo aafa cudurba adduunkii wada asiibtee insaankaagii badnaa iyo ishii raxmaddaada nagu eg addoomay talyaarbaane aqoon iyo xeelad ma lihine adiguna ilaali eebog اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجد دعانا اللهم قدير امين وفرع عذركم آمين أبو نظري آمين